بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشرني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كاللحدا إيا اللح waxaana ku dhex jirnay oo casharkii hore oo lixdan iyo shan aan kusoo sharaxnay baabka shan iyo tobnaad baabu qowli illahi tacaala xataa idaa fuzica can quluubihim aayadda ayaynu soo sharaxnay laba xadiid ayuu shiikhu ku xijiyey aayadda ay laba xadiid uu baabka u deliishaday xadiidka hore waa xadiidka uu ka wariyey can abi hurayrata xadiidkaas ayaan ku sharaxaynaa casharkan xadiidka dambeona waasna cashar gaaraan ka dhigayna qaala waxau yidhi sheikhu raximah llahu tacaala wa fi saxiixi ay saxiixi albukhaariy imaam albukhaari ayaa xadiidka warinaya can abi hurayrata radia allahu canhu waxa uu ka warinayaa can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam qaala nabigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam idaa qada allaahu alamra idaa waqtigii qada allaahu alla uu xukumo almra amar darabat almala ay fi samaa idaa qada allaahu alamra fi samaa ay fowqa asamaa oo fiidaa calaa baa lagu ay culummadu ka naayib taha bay dhahaan calaa iyo fii waa iska naayib noqdaan marka idaa qada allaahu alamra fi samaa allah subxaana wa tacaala hadduu xukumo samada uu arrin xukumo oo waxa weeye samawaadkaas uu arrin xukumo darabat almalaa'ikatu biajnixatihaa waxay garaacdaa isku garaacaan malaa'igtu biajnixatihaa garbaheeda ayay isku garaacaan darabat almalaa'ikatu biajnixatihaa khadacaanan liqowlihi ay macnaha iyagoo u khuduucsan khadacaan waa khuduuca iyo hoggaansanka oo khadacaanan la yidhaahdo oo la fadxiyo waxa weeye sidoo kale waxaa soo aroortay khudcaanan khaada in la godo ee thaanigana la reebo marka labadaba waa saxiix waa loo dadbiyey khadacaanan liqowlihi ay khuduuc ay u khuduucayaan ay khaadiciina liqowlihi qowlka ilaahay iyagoo u khuduucsan ayay arrintaas garbaha isku garaacayaan kaannahu silsilatun calaa safwaan waxa weeye waxaad moodaa markay isku garaacayaan silsilatun silsilad bir ah oo waxa weeye lagu garaacay calaa safwaan safwaan waa alxajaru alamlas dhagaxa sibsibta ah haddii silsilad bira lagu garaaco sharqanta ka yeerto oo kale ayaa ka yeeraysa codkaas oo kale ayaa ka yeeraya yanfuduhum daalika ay waxaa ku fulaya oo laabtooda u dhaadhacaya amarkaas allah sawdkii amarkiisa iyo sawdkii kalaamkiisa ayaa ku fulaya marka yanfuduhum ay malaa'igtii waxaa ku fulaya daalika arrinkaas ayaa qalbigooda u dhaadhacaya markaasay iyagoo dhan khuduucayaan oo dhacayaan oo axaadiidta kalea qaar tilmaamaysa xadiidka cabdullahi ibn mascuud oo waxaa arrintaas sharaxaya jumladaas xadiidka cabdullahi ibn mascuud baa sharaxaya oo imaam abu daawuud iyo warinayaan oo sheikha albanina sunan abi daawuud ku saxiixinayo wuxuu tilmaamayaa xadiidkaasi ay macnaha idaa qada allaahu alamra fi samaa haddii allah subxaanah wa tacaala uu arrin xukumo waxa weeye uu la hadlo takallama allah marka uu hadlo waxa weeye ahlu samaaga oo dhan ayaa waxaa qabanaya waxa weeye argagax markaasay kulligood khuduucayaan oo waxa weeye markaas garbaha isku garaacayaan oo khuduucayaan oo amarka ilaahay bay u hoggaansamayaan oo waayo laa yacsuuna allaha maa amara wayafcaluun maa yu'maruun marka waxaa qabanaysa ee ge- ee, sida xadiidka dambe aan arki doonno cabsi iyo argagax baa qabanaya marka sidaa daraaddeed bay u khuduucayaan khudacaanan liqowlihi yanfuduhum dalika arrinka ayaa ku fulaya marka oo yanfuduhum damiirka waxaa loo celinayaa malaa'igtii yanfuduhum dalika ayuu yidhi qaala markaa kabacdi waxa uu yidhi xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaaluu lxaqa huwa alcaliyu alkabiir waa aayaddii xataa idaa fuzica macnaha argagixii markuu qabtay oy khuduuceen oo axaadiista kale tilmaamaysa oy sujuud la dhacayaan oo ay khuduucaan ayaa markaas fazacaasaa haynaya argagaxaasay ku jirayaan xataa idaa fuzica can quluubihim ilaa iyo markii laga siibo ay idaa zaala sida cabdullahi ibn cabaas ay ku fasireen fasicii fasacuna waa cabsida degdega kuugu timaado oo kediska xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum su-aashaan ay isweydiinayaan ay qaala bacduhum libacdin qaarkood baa qaarka kale wuxuu odhanayaa maadaa qaala rabbukum rabbigiin muxuu yiri muxuu amray muxuu yiri macnaha ayay isweydiinayaan markaasaa kuwii la la su-aalay baa jawaabaya waxay leeyihin qaala qaaluu lxaqa qaaluu waxay leeyihiin alxaqa ay qaala allaahu lxaqa allah subxaana wa tacaala waxa uu yiri xaq waayo amarkiisu waa xaq qowlkiisu waa xaq wixii uu xukumo iyo wixii uu sharciyeeyo iyo wuxuu sheegaba waa xaq weeye aayaddan kusoo sharaxnay axaadiidta qaar waxay tilmaamayaan waxa weeye malaa'igta oo dhan ayaa fasacaasi qabanaya samawaadkao dhan markaasaa waxaa ugu eh, allah u waxyoonayaa oo amarkiisii uu u sheegayaa jibriil ayaa soo baraarugaya markaasaa jibriil ilaahay amarkii u waxyoonayaa markaasay jibriil u imaanayaa malaa'igtii markaasay weydiinayaan oo odhanayaan maadaa qaala rabbunaa ya jibriil markaasuu leeyahay qaala alxaqa xaq buu yidhi wa huwa alcaliyu alkabiir wa huwa allana alcaliyu allaha sarreeyo weeye ay culuwu daat wa culuwu eh, culuwu sifaat culuwu shani walqadr ilahay waa sarreeya ma aha in la odhanayo daatadiisa keliya la diidayo ee daatada ayay qaarkood diidan yihiin oo waxay leeyihin waa culuwu shani maya ilaahay sifaadkiisuna waa sarreeyaan oo shanigiisa iyo qadarkiisa iyo aad buu u sharaf badan yahay awooddiisu waa sarraysaa imaamu dahabi ayaa kitaab dhan ka qoray culuwiga marka culuwiguna saddex bay u qaybiyaan culuwu daat wa culuwu shani aywa sharaf sharaf iyo wanaag wa culuwu alqadri awooddiisuna inay sarrayso sifaadkiisa iyo sharaftiisuna ay sarreeyaan alkabiiru ay macnaha allihii wax walba ka weyn oo kabiira oo waxa weeye waynu soo sharaxnay allah subxaana wa tacaala akbaru min kulli shay taas halkaa markay saa noqoto markaa oo ay baraarugaan ayuu markaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam Eh, hadalkii marka ayaa waxaa maqlaya loo waxyooday hadalkii malaa'igtu isku sheegayeen ayaa waxaa maqlaya fayasmacu waxaa maqlaya mustariqu samci kii hadalka soo xadeeyey ayaa maqlaya axaadiid kalaa sii caddaynaysa xadiidka cabdullaahi ibni cabaas ayaa caddaynaya waxa uu yidhi ahlu samaada markii ay waxyigii maqlaan oo loo sheego oo xamalatul carshi ay maqasho oo ahlu samaawaadka o dhan maqlaan oo samadan soke ay eh, maqlaan ayaa markaas waxaa dhegaysanaya samaau dunya ayaa waxaa dhegaysta waxa malaa'igtu ku sheekaysanayso ayaa waxaa dhegaysanaya mustariqu samci waa shayaadiinta waay ayaa dhegaysanaya oo soo xadaya Mm. nebigu wuxuu yidhi fayasmacuhaa mustariqu samci fayasmacu ay alkelima kelimadii buu maqlayaa ay ku hadlayeen mustariqu samci kii soo xadeeyey maqalka oo wixii la maqlay soo xadeeyey markaasuu wuxuu yidhi waa mustariqu samci haakadaa bacduhu fowqa bacdin nebigu calayhi salaatu salaam gacantiisa ku ishaaray way isdulfuushan yihiin jaranjaray iska dhigtaan mid walba midka kale garbihiisu inta ku istaago ayay iskorayaan iskorayaan waa wax tiradii ka batay waxaana yidhahdeen culummadu sidii sheekh cuthaymeyn tilmaamo waxaa u sahlaysaa li'annahu waa wax ladiifa oo fudud weeye jismi culus iyo ma ay lahaa waa wax fudud oo ilaahay ugu talagalay markaasay jaranjaro intay iska dhigtaan bay samada u dhowaanayaan hadalkiibuu marka maqlayaa kan ugu sarreeya waxa uu yidhi sufyaan waa sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi wasafahu sufyaan bikafihi gacantiisa kafka intaa hore oo jalaqsatayda ay dhahaan soomaalidu waa intaa gacanta hore kafkaa ayay ayuu ku sifeeyey faxarafahaa waa uu qalloociyey oo wabadada bayna asaabicihi farihiina waa kala fogeeyey macnaha bacduhu fowqa bacdin ayuu sawiray oo sufyaan ibnu cuyeyna waa min aruwaat marka intaa waa tafsiir la fasirayo qowlkii nebigu uu yidhi wa mustariqu samci haakadaa bacduhu fowqa bacdin ayaa sufyaan fasiray marka intaas waa qowlka raawiga sufyaan ibnu cuyeyna waa min aimati alxadiid macruufa facarafaa wabadada bayna asaabici qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu salaam fayulqii fayulqiihaa waxa uu u tuurayaa fayasmacu lkelima kelmaddiibuu maqlayaa fayulqiihaa ilaa man taxtahu kii ugu sarreeyey markuu maqla kelmaddii ayuu wuxuu u tuurayaa kii ka hooseeyey haddana kii kale kii ka hooseeyey haddana kii kale kii ka hooseeyey fayulqiiha alaakharu ilaa man taxtahu xataa yulqiihaa ilaa uu ku tuuro kan ugu dambeeyaa calaa lisaani saaxir saaxirka carabkiisa uu ku rido aw ilkaahin mise nebigu wuxuu yidhi kaahin ama kaahin labadaba saaxirkuna dee shayaadiin buu ku shaqaystaa oo jin baa u soo warrama kaahinkana waxaa u soo warrama jinka maxay ku kala duwan yihiin saaxirkuna waa kan wax sixra kaahinkuna waa kan cilmi qeyb ka sheegta oo yidhahda wax cilmi qeyb aan ka warramayaa cilmi qeyb ma uu oge ee jin iyo shayaadiin baa wax u sheegaya marka waxau yidhi nabiga calayhi salaatu salaam fa yulqiiha calaa lisaani saaxira walkaahin fa rubamaa waxaa dhici karta marka adrakahu shihaabu qabla an yulqiihaa waxaa dhici karta in shihaabkii dambaaburadii xidigta ka soo go-aysay oo lagu soo tuuray waxa weeye inay soo haleesho kii kelmadda waday oo ay gubto wa rubbamaa alqaahaa waxaa dhici karta inuu tuuro oo kii ka hooseeya usii tuuro oo kii ka hooseeya usii tuuro oo kaahinkii ay gaadho qabla an yudrikahu ashihaabu intaan uuna soo haleelin dambaaburadii waa meeshay ka dhahayeen fii suurati aljinni innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisamci faman yastamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada waxaanu ahaan jirnay bay dhaheen inaannu samada u dhowaanoo soo dhegaysanno waxa samada ka socda hadda laakiin qofkii isku daya inuu halkaa tago waxa uu la kulmayaa shihaab shihaabku waa dambaaburada ka soo go-aysa xidigta oo waxa weeye ilaahay uu yidhi innaa zayana zamaa addunyaa bimasaabiixa wajacalnaaha rujuuman lishayaadiin marka taa weye lagu soo gamayo eemaha xidigii oo dhan lama soo gamaya waxaa la soo tuurayaa waa shihaabka ka soo go-aya taas weeye marka marka waxa uu yidhi nabiga calayh slat salaam fa rubamaa adrakahu shihaabu qabla an yulqiihaa mararka qaarkood waxaa dhici karta intuuna ku tuurin kaahinkii inay uuna gaarin kelmaddii inay dambaaburadii gubto iyagii oo dhan oo ay halkaa ku baaba'aan Eh, ama waxaa dhici karta inay gaadho waa biqadar illaah Mm. waxa weye nebigu fayakdibu marka halkaa maxay u samaynayaan shayaadiintu dhibaatada iyo mahalakada maxay u gelayaan liajli inay dadka dhumiyaan oo waxaan hadhow cilmi qeyb iyo uga waramaanoo dadkii uu dhumo oo naar la galo leanna iyagu ma- naar bay gelayaan mar walba Mm. qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam fayakdibu macaha mi'ata kidba waxa uu ku darayaa kelmaddii samada laga maqlay oo shayaadiintu u keeneen ayuu kaahinkii wuxuu ku dhex darayaa oo ku siyaadinayaa boqol beenood boqol beenood buu ku ku kordhinayaa marka maalintaasuu waxa wuxuu sheegayaa kelmaddii samada laga maqlay oo xaqa ahayd ayuu maalintaa dadka u sheegaya hadhow buu markaa boqol beenood oo isagu samaystay buu ku dhex darayaa oo maalin walba sheegayaa markaasaa la rumaysanaya fa yusadiqu tilka alkelima bitilka alkelima allatii sumicat min asamaa samada laga maqlay fa yuqaalu waxaa la odhanayaa markaa ee alaysa qad qaala lanaa yowma kada wa kada kada wa kada markii la yidhaahdo war ninkaani wax ma ogaa waa kaahin waa beentiis ilaahay ka baqa cilmiqey ma oga ayay dadkii caamada wax magaratada waxay odhanayaan miyuuna ahayn kii maalintii xujay ka dhiganayaan sawtuu maalintii hebla ayaantii berigii maalin hebla sawtuu nugu yiri sidaa iyo sidaa oo ay sidii noqotay maxaad u leedihiin wax ma oga ها فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء كلمدي السماء لغا مقلي أيا وركي صدن لو رميسانيا الله أكبر حديث كان إمام البخاري أيا ورينيا وحبكورينيا في كتاب التفسير أفركن يا وحوية تضعتنكو sidoo kale wuxuu ku warinaya kitaabu tawxiid marka waa xadiis saxiixa axaadiis badan oo la macnaa baana jirta oo waxa weeye cabdullahi ibni cabaas iyo cabdullahi ibni mascuud iyo kulli laga wariyey oo fasiraysa wuxuuna tafsiir u yahay xadiidkani aayaddii hore oo xataa idaa fuzica can quluubihim qaaluu maada qaala rabbukum qaala alxaqa wahuwa alcaliyu alkabiir marka xadiidkan fawaa'id badan baa laga qaataa Ee, marka ugu horeysa waxa weeye waa sugitaanka la sugayo waxa weeye culuwiga allah horta kor inuu jiro oo culuwiga ilaahay culuwu daat wa culuwu shani wa culuwu l- eh, qadri kulli waa la- waa la sugayaa oo qofku waa inuu qiraa allah subxaanah wa tacaala inuu kor jiro waayo ahlu samaawaadkii oo dhan ayaa qiraya waxaa kaloo laga qaadanaya marka waa dariiqa ahlusunna laakiin nufaatu sifaat ayaa diida sida ashaacirada iyo jahmiyada ayaa diida waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidkan malaa'igtu inay garba leedahay sida xadiidkii kaleba caddeeyey nebigu inuu arkay jibriil isagoo leh lix boqol oo garab isagoo leh idan marka waynu sugaynaa garbahaasay ku duulaan ilaahay baa u sameeyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa malaa'igtu sida ay ilaahay ugu khuduucayso ee oo amarkiisa iyo waxyigiisa ay ugu hoggaansamayaan waxaan kaloo ka qaadanaynaa allah subxaanah wa tacaala inuu hadlo oo waxa weye amar uu siinayo malaa'igtii oo waxa weye u waxyoonayo oo allah subxaanah wa tacaala eh, yatakalamu mataa shaa kayfa shaa waana mid isaga u qalanta keenoo kale maaha laysa kamithli shan wa samiic lbasiir wa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa mala- eh, malaa'igtu qowlka ilaahay inay saa u rumaynayaan qaaluu alxaqa ay xaq baa ilaahay yidhi waayo waxay og yihiin ilaahay inuunan waxaan xaq ahayn ku hadlin ayay og yihiin Mm. waxaynu kaloo ka qaadanaynaa must- eh, shayaadiintu inay samada u dhowaadaan oo soo maqlaan waxa malaa'igtu ku hadlayso sidaa daraaddeed marka waxaa saxarada iyo kuhanada iyo kuwa wax sheeg sheega waxaan ay kuu sheegayaan kuleeyihin rooxaamaa wax noo sheegay waa shayaadiintaas ee wax rooxaan la yidhaahdaa ma jiraan waa shayaadiintaa weeye ayaa u warramaysa oo warka u keenaysa markaasay been inta ku daraan bay dadka ku dhex yaacinayaan waana arrin khatara weeye waa in la iska ilaaliyaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa cadaawadda shayaadiintu intaasoo mahalake iyo dhibaataa waxay u marayaan siday dadka u dhumin lahaayeen iyagii baa baaba'aya oo waxa weeye dambaaburo lagu soo tuuraya gubanaya oo dhimanaya waxay intaa marka u samaynayaan inay xuun dadka ku dhumiyaan oo qaar dhumo oo naar la galo waayo iyagii naar bay gelayaan oo shaydaan baa hogaaminaya marka waa in la iska ilaaliyaa oo arrinta aad iyo aad la iska ilaaliya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii qofka kaahinka maalin uu waafaqo qadarka alle oo kelmad uu sheegay ay waafaqdo macnaheedu inaysan ahayn wuxuu sheego oo dhan inay run tahay waayo qofka ahlu baadilka ahi wuxuun xaqu ku dhex daraa hadda u fiirso kelmaddii xaqayd buu boqol ku dhex daray waana tuu allah yidhi subxaana wa tacaala walaa talbisu alxaqa bilbaatili baatil ha ku dhex darinina ha lima talbisuuna alxaqa bilbaatila watagtumu alxaqa waantum taclamuun yahuud baa lagu ceebeeyey marka intaasoo dhan iyo ka badanba fawaa'idana waynu arki doonaa uu shiikhu inoo keeni doono oo uu ka samayn doono marka waa inaan la rumaysan nimanka kuhanada oo shayaadiinta la shaqaysanaya cilmi qeybna cidaan ilaahay ahayn oo og ma jirto waxna ma sheegi karaan jaahiligii baana aaminsanaa oo xadiidka cabdullahi ibnu cabbaas baa tilmaamay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabada la jooga ayaa maalin xidigaas oo kale dambaaburadaasi ay arkeen markaasuu nebigu wuxuu yidhi maxaad odhan jidheen qabla alislaam jaahiligii markaasay waxay aaminsanaayeen markii dambaaburadaa soo dhacdo inuu qof cadiima dhalanayo ama dhimanayo markaasuu nebigu u sheegay wuxuu yidhi maya sidaan weeye oo mustariqu samciga ayaa lagu soo tuuraa sidaa daraaddeed markaa wax ay kale oo ku ay keeni karta ma jirto yaan la rumaysanin marka dadka faaliyaasha iyo kuhanada ah waana inoo imaan doonaa baab alkuhaan walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin